bismiillaahi raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur oo idinkaga imanayo reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo ku baaqday in la joojiyo dagaal beledyada ka soo cusboonaaday degmooyin ka tirsanna maamulka koonfur galbeed
howlgal lagu dilay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay deegaano hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose xildhibaan fawsiya yuusuf xaaji oo u sharaxan guddoomiyaha guddiga midowda afrika oo sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto ku guulaysiga kursigaasi
gudoomiyaha golaha shacabka ah oo maamulka hay-adda maaraynta masiibooyinka ka dalbaday inay shacabka uga digaan goobaha looga cabsi qabo inay dabeelaha roobabka guga ku dhuftaan
robaabkii gu-a oo si rasmi ah uga codsay inta badan gobollada soomaaliya xili maalmihii lasoo dhaafay uu jiray kulal daran
akhbaaraadka dibadda ee warkeena duhur aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maraykanka iyo israa'iil oo isku afgartay inaan la weerarin rafax
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo jimcaha taariikhduna waxa ay ku beegan tahay tobaniyo sagaalkah bisha afraad sanada labada kun labaatan iyo afar waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aada maqasheen oo fidsan uguran aynu ku bilownay dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqday in la joojiyo dagaal beeledyo kasoo cusboonaaday degmooyin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya waa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya saadad caliyow ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo dagaal beeleedyo kasoo cusboonaaday degmooyin badan oo ka mid ah maamulka koonfur galbeed wasiirka ayaa sheegay in dagaal beeleedyada ka jira degmooyinka kale ah buurha kabadiinsoor barabe wallaweyn iyo qoryooley ay geysteen khasaaro badan oo isugu jira dhimashihii dhaawac leh sidoo kalena ay sababeen inay barakacaan qoysaska ku noolaa degmooyinkaasi sidoo kale waxaa uu xusay wasiirka in ay wasaaraddiisa diyaar u tahay sidii gacan weyn ugu geysan lahayd joojinta dagaal beeledyada ka socda qaar ka mid ah degmooyinka koonfur galbeed isagoo sii hadlayay wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay maamulka koonfur galbeed looga baahan yahay inay ku baxaan xiisadaha kasoo cusbanaaday degmooyinkaasi bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wbihina calaa umuuri dunya wddiin amaa bacd anigoo ah wasiiru dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dibashirinta soomaaliya waxaana halkan baaq nabadeed ugu dirayaa qaar ka mid ah deegaanada ka soo cusbanaaday baryahan dagaal beeleedyo kala duwan waxaan rabaa halkan anuu ka faa'iidaysanaya fursaddan inaan gaarsiiyo deegaamada qaar ka tirsan ee koonfur galbeed soomaaliya oo dagaalada kasoo cusbanaaday baryahama dagaalo ka socdeen barakac iyo dhimasho iyo dhaawac fara badan laga soo sheegayay waxaan rabaa degmooyinkaas anoo raba inaan magacaabo waxaa ka mid ah degmada baraabe oo laga soo sheegay isku dhac beeleed inay ka socdeen degmada buurhakaba degmada qoryooley degmada dinsoor iyo degmada wallaweyn intaasba wararka naga soo gaaraya baryahan ma ahayn warar fiican waxaan ugu baaqaynaa ugu horeyn maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha gudaha inay doorkoodii hogaamineed ay ka qaataan dadkaasi deegaankaas deegaanadaas kala duwan aan soo sheegnay inay dhexgalaan dhiig joojiyaan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wasulxu khayr in la heshiisiiyo in la heshiiyo dadka la heshiisiiyo dadka laisku keeno dadka la walaaleeyo ayaa khayr ah nabigeena calayhi salaam calayhi salaatu wasalaam حديث وحكوليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت دتك وحال الرباء وإهل كلاه دتك دقالها قد حية إن وح خير اسكو الشيغان دتك اسكو كينان ما عن دتك نيكلجيان دتك دقالة ما يديغنا عن سوشيك نكون دقالة ما إلهي سبحانه وتعالى يا ميشوكو أبوري دتك عن دت ويلي ودسدك نايم جريواي دت دورتي ما أهن إيه اسمت دورن إيه سلدقان ilaahay subxaana watacaala ayaa dhulka ku wada abuuray si ay u kala tagaayaan ma lahan colaadda iyo nacaabka unbaa ku badanaya maahane dadkaan si nim- dadna qof qabiilna qabiil ma ka adkaan karo qabiilna qabiil meeshuu degan ma ka barakicin karo waa dadka ehelka ah oo dadka dagaalamaya deegaanadooda ku sugan inay dadka ku baxaan ay dadka heshiisiyaan Eh, odayaasha dhaqanka ee culamaa udiinka waxaan si gaaraya iyagana ugu dardaarmayaa inay dadka ku baxaan oo dadka heshiisiyaan heshiiska ayaa wanaagsan annaguna wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxaan qayb ka nahay maandeedkeena ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta
codkaas waxa uu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxauna hadalkiisa uu ku soo aadayay iyadoo maalmihi lasoo dhaafay degmooyin dhowr oo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya ka dhaceen dagaalbereedyo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh kuwaasoo sarka ku hayo arrin wambeeleed
howlgal lagu dilay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab oo ka- ayaa ka dhacay deegaano hoostaga degmada jamaameh ee gobolka jubbada hoose ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kumandoska danab ururka boqol lixdan iyo labaad iyo ciidanka nabad sugidda jubbaland ayaa deegaano hoostaga degmada jamaame ka fuliyey howlgal xarood badan lagu gaarsiiyey al-shabaab sida ay sheegeen war qoraal ah oo kasoo baxay dowladda federaalk ayaa lagu shaaciyey in howlgalkaasi lagu dilay in ka badan soddon xubnood oo ka tirsan al-shabaab oo ay isugu jiraan horjoogayaal iyo dagaalamayaal sidoo kale howlgalkana waxaa lagu soo qabtay xubno nool howlgalkan saraakiisha hogaaminayay howlgalkan waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada ay sii wadayaan howlgallada noocan oo kale ah oo ay ku beegsanayaan goobaha ay al-shabaab ku sugan yihiin ee deegaanada jubbooyinka
markan haddii aan eegno xildhibaan fawsiya yuusuf xaaji aadan oo u sharaxan kursiga guddoonka midowda afrika ayaa waxa ay sheegtay in ay rajo weyn ka qabto inay ku guuleysto kursigaas fawsiyo yuusuf xaaji aadan oo u warantay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa waxay gudoomiyaha guddiga midowda afrika islamarkaana ay dowladda soomaaliya ay ku matali doonto kursigaas haddii ay ku guuleysato waxayna sheegtay in rajadeeda haatan ay wanaagsan tahay sidoo kalena ay socdaan shirar diblomaasiyadeed oo gol looga hadlaya arrintaas sidoo kale waxay tilmaamtay eh, in ay eh, hormuud u noqon doonto soomaaliya markay ku guuleysato kursigaas sidoo kalena ay kula tartami doonaan eh, musharaxiin kale oo ka socda dalal kale oo afrika ah. waxaana sidoo kale fawsiyo yuusuf oo hadalka sii wadataa intaas kusii dartay inay eh, shacabka soomaaliyeed ay ka dalbanayso inay u duceeyaan si ay u guuleysato kursiga
in badan baan soo shaqeeyey Ee, waxaan ka bilaabay markii hore ee, wasaaradda arrimaha dibadda Ee, muddo dheer ayaan ka shaqeynayay ilaa halkii ugu dambeysay aan gaadhay waxaan haddana u shaqeeyay united ee, jamciyadda qurumaa ka dhexaysa waxaan kasoo shaqeeyay organisationno kale oo badan iyo wax badan oon asaasay baa jiray oo raad t v ka mid yahay organisationno kale oo caawiya caawi- caawima ama education ha noqoto ama haweenka ha noqote baa jiray waxaa jiray eh, oo kale oo aan eh, eh, sameeyey eh, jaamacadda hargeysa oon asaasaheeda ka ahaa eh, shan sannadoodna ka ahaa eh, maxay ahayd toy eh, eh, ka ahaa eh, chair ka ahaa guddoomiye ka ahaa Ka- toban sannadood ayaan ku jiraa baarlamaanka soomaaliyeed sida awgeed african union waana shaqo aan ka bixi karo waa shaqo wax weyn aan isleeyahay aniga ii muuqata haddii jaaniska ilaahay ii qoroon helo ee ii muuqata tallaabooyinkan qaadi lahaa sidoo kale iyadoo sii haddaysay fawziya ayaa waxay sheegtay in ay rajadeeda haatan ay tahay mid aada u sarreysa
africa waxay ka kooban tahay shan region bari galbeed koonfur waqooyi iyo bartamaha qolooyinka africa Union- ku hadla faransiiska u badan een, maxay ahayd toy ee, oo galbeedka iyo dhexda u badan bartamaha oo sideed iyo labaatan iyo lix kale oo ku dhex jira oo iyaguna ingiriis ku hadla laakiin ay ECOWAS wax la isku yihiin baa jira marka had iyo jeer inta badan iyagaa heli jiray
gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maamulka hay-adda maareynta masiibooyinka ka dalbaday inay shacabka uga digaan goobaha laga cabsi qabo inay dabaylaha roobabka guga ay ku dhuftaan gudoomiyaha golaha shacabka ah baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xafiiskiisa villa hargeysa ku qaabilay gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle uu helinayo la taliyaha hay-adda ee ka hortaga leexsashada gargaarka mudane cabduqaadir shariif shiiquna gudoomiyaha golaha shacabka oo warbixin ka dhageystay gudoomiye maxamuud macalin ayaa waxa uu sheegay in hay-adda ay xoojin doonto dardargelinta shaqada qaranka iyo gaarsiinta gargaarka bini-aadanimo maadaama la galay xili roobaadka guuga lagana cabsi qabo fatahaado sababo barakac iyo dhibaatooyin hor leh gudoomiye sheekh aadan maxamuud ayaa bogaadiyey shaqada baaxadda leh ee ay u hayso bulshada soomaaliyeed waxaana uu furay in bulshada soomaaliyeed la gaarsiiyo digniino islamarkaana la wacyigeliyo goobaha looga cabsi qabo in dabaylaha ay ku dhuftaan hay-adaha ay mas-uuliyiinta ka yihiin gaarka ah in ay iska saarto ilaalinta iyo badqabka dadka u nugul masiibooyinka dabiiciga ah
markana haddii aynu eegno rababkii go- ayaa si rasmi a uga curtay deegaano badan oo dhaca gobolada dalka soomaaliya kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay jireen xaalado daran oo dhanka kulaalka ah rababkan ayaa ka da-ay deegaanada maamulada puntland somalilan galmudug hirshabelle koonfur galbeed jubbaland iyo sidoo kale dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan kilinka shanaada gobolada dalka ayaa wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ay dadku ay dareemayaan jawi roobaad oo aada u wanaagsan islamarkaana ay cirka duruur roobaad ay saaran tahay sidoo kalena ay bilaabeen dadka xool xoolo dhaqatada ah in ay xoolahooda u naqgeeyaan goobaha ay roobabka ay ka da-een waxaana sidoo kale dadka xoolodhaqatada lagu soo waramayaa in iyaguna ay dareemayaan dhanka xoolahooda maadaama ay muddooyinkii lasoo dhaafay ay jireen daaq la-aan oo xoolaha ay haysatay marka loo eego roobabka ka da-ay dhowaan dalalka dariska ah iyo sidoo kale bartamaha africa xitaa wadamada khaliijka waxay muujinayaan in loo baahan yahay dadaal ku aadan in la socodka daadadka suurtagal ah ay dhaliyaan barakaca gaar ahaan deegaanada dhaca xeebaha iyo webiyada hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka soomaaliya ee sodma ayaa waxay ku oran tahay siday sheegtay in ay digniino siiyaan dadka degan goobaha dhulka gudka ah ee gaar ahaan waa sidoo kale dadka degan xeebaha iyo sidoo kale meelaha birmiyoolada biyomareenada iyagoona uga digay inay ka fogaadaan si aysan waxyeelo ugu soo gaarin daadadka ka dhalan kara roobabka go-a ay ka curtay gobolada dalka soomaaliya
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhuur aad kala socoteen rediyo dalsan cidda warka iyaga uu sheego waxay dib uga daalacan karaan beejka internet-kan ku leenahay ee dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel